kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga ah ee somali diaspora news com idinkoo dhegeystayaal sidoo kalena naga soo booqan karaya barta internetka ee qurbajoog com wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta somalilan mudane booba yuusuf ducaale ayaa baryahanba wuxuu saxaafadda si weyn uga faalloonayey siyaasadaha ugu dambeeyay ee dalka ka jira iyo guud ahaan xaaladda dalka uu haatan ku sugan yahay haddaba wariyahayaga magaalada hargeysa ee maxamed xasan daacad ayaa mar uu hargeysa kula kulmay wasiirka waxa uu ka wareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee somalilan islamarkaana waxa uu su-aasha ugu horreysay weydiiyey ahayd bal inuu inooga warramo sida uu arko xalkii dhowaanta guddidu ay ka gaadhay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye booba yuusuf dacalena waxa uu ku jawaabay bismi illahi raxmaan raxiim horta marka ugu horreysa wax la xaliyey ma jiro wax la maareeyey ma jiraan waxaa la yidhi oo sheekadii nagu soo gaadhay madaxweynaha magacaabay guddi turxaan bixin ah oo inta badan wasiirka ka koobnayd si ay isu soo hor fadhiisiyaan laba dhinac oo la yidhi kulmihii ku jiraanoo ways haystaan dabeedna horta sharciyadda guddidaa turxaan bixinta cid kastoo la magacaabo waa inay sharciyad yeelataa madaxweynuhu wuxuu leeyahay awoodo dastuuri oo xilal ku magacaabo dadkana kaga qaada xilalka hadiyo gooraali qaabka ay u qoranyihin waxa weeye madaxweynuhu markuu arkay qodobka caynkaasa markuu akhriyey markuu tixgeliyey markuu ayaa la yidhaahdaa awoodda madaxweyne magacaabistu waxay ku jirtaa soo hadalqaadka qodobadaas ayay ku jirtaa macnaheedu waxa weeye xeer iyo dastuur baa u fasaxay inuu xilkaa magacaabo xilalka madaxweynehe dastuurka ama awoodaha ku qorani meel waa afar iyo toban waa qodobka sagaashanaad meelna waa saddex oo awoodaha dheeraadka baa laydhaha waa qodobka labiyo sagaashanaad qodobka koob iyo sagaashanaad wuxuu sheegaa waa afar qodob oo awoodaha madaxweyne ku-xigeenka waa xubinta labaad qodobka sagaashanaad dastuurka waa awoodaha madaxweynaha madaxweyne waa xilka ugu sarreeya waddanka oo awoodihiisu wax mugdi ku jira ama qofku malayn karo oo sida ay odhan kara ma aha waa wax qeexan weeye dastuurka ku yaalla awoodahaas kuma magacaabin guddiga turxaanbixinto hawshani hawl xisbi ahayd madaxweynuhu xiluu xisbiga u hayaa kulmiye la yidhaahdo ma jiro marka xeer markuu magacaabayo guddiga turxaan bixinta qodobo awoodda uu ku magacaabayo sheegayo ku jira dastuurka kulmiye ma cuskanin mana jiraan sidaa daraaddeed baanay guddidan turxaan bixinta lagu sheegaya aanay wax sharciyadoo lahayn guddigii turxaanbixinta waxaa la yidhi waxay soo saartay in hogaankuna si ahaado waxaasna si ahaadaan waxaasna si ahaadaan shirweynaa dhici doono waa hay-adda ugu sarreysa xisbiga kulmiye waxaa ku xigay golaha dhexe waxaa ku xigay guddida fulinta dabeedna waxaa layna leeyahay oo laynaga dhaadhicinaya guddidan turxaanbixinta lagu sheegayaa wixii ay soo saartay waa inuu shirweynuhuna ogolaadaa waana khayru sharci weeye waxay kasoo horjeedaa dastuurkii kasoo horjeedaa dastuurka xisbiga kulmiye ayay kasoo horjeedaa oo dastuurkii shirweynuhu waa awooddii ugu sarrayso cid wax ku odhan kartaa ma jirto ee isaga ayaa markuu fadhiyo hay-adaha xisbiga wax ku odhan karaa sidaa daraaddeed ayaanay inan qancinayn guddidan turxaan bixinta lagu sheegayaa waxaanay soo saartay ee la leeyahay waxaay waxaa sii samaysay xisbigu hadduu isqabto hay-ado dastuuriyuu leeyahay wuxuu leeyahay guddi fulineed wuxuu leeyahay golo dhexe wuxuu leeyahay guddoomiye wuxuu leeyahay ku-xigeenno xilalka badana kontrabanka ah ee aan dadka lagu dhagabarjeeya waxaa ka mid ah shir guddoon waxa la ydhaah waa marka la doonayo awoodda guddoomiyaha in la liido hoos loo dhigo kulmiya wuxuu dhaqan u leeyahay caadaba inuu ka sheekeeyo waxa la ydhaha hogaan oo dabeedna aynaan maqalba guddoomiye iyo ku-xigeen koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad dabeedna awooddii uu guddoomiyu lahaa la dhexgeliyo toddoba nin shan nin oo maaragtay la yidhaahdo waa waa hogaan kulmiye xaaladiisu waa sidaas waana ayaan daro inuu xisbigaasi uu xaaladdaa ku dhaco udubna sidaasunbay ku burburtay laakiin tii udub sideed sannadood baa sii dheeraatay sii rafanaysay laakiin tii qoladan iyagoo xubkii haya saddex sannadood ayay xisbigiiba waxay ka dhigeen bal guddoomiyihii xisbiga ayaa guddi layidhi waa turxaan bixin oo wasiira oo madaxweyne magacaabay xisbiga iyo dowladda miyaan wax u dhaxayn mar waxay ku odhanayaan xisbigaa talada haya xisbigu hadduu talada dalka hayo maxay wasiiradu guddoomiyaha intay soo taandheeyaan u soo gelinayaan qolkan yara eedaysanaa ee karaamada looga qaadaya markaa waxa weeye xisbi talyaano ma jiro meeshii waa meeshaa golaha wasiiradu ay ka talinayaan marna wasiirray noo noqonayaan mar madaxweyneyaal ku-xigeenno marna ay iska dhigayaan xisbi xaaladda kulmihii ku jiraa waa taas waana waxaan waxba ka soo tuuray ifafaale nuceeya ayaa muuqda amba maxay tahay suurtagalnimada in mar kale xisbiga kulmiya uu kusoo noqdo talada dalka marka la eego maanta sida ay waxyihiin oo aanay ilaa hadda caddayn musharaxa rasmiga ee xisbiga uu mugdi farabadan ku jiro maxay arrimaha aragtidaada guud ay tahay waxay la tahay wixii ay dadkan iyo dadkan ka kasbadeen uma helayeen abaalkooda waayo aragnimo xun bay ahayd waayo aragnimo toban bay ahayd way la-an badeen dal iyo dadbaa u malayn maayo inay awood dambe kusoo noqonayaan oo ay dadku mar dambe codkooda in laga xadayo u malayn maayo gudoomiye musabixi maxaad u aragtaa mustaqbalkiisa siyaasadeed waa noocee maadaama haatan uu lagu layidhi sida qodobada tobanka qodob ku cad in uu shanta dambe shanta sane soo socotana uu sii hayo gudoomiyenimada isaguna ay warar sheegayaan inuu u cararayay inuu noqdo musharax madaxtinimo arrintaasi muuqaal noocee ayay bixinaysaa waxaa weeye adeer dee horta cidda noqonaysa guddoomiyaha xisbiga kulmiya waxay la tahay waa awood shirweyne tani waa iska awood yar oo meel laga keenay aan la garanayn marka waa gacan uur ku jirto horta way dambaysaa laakiin tii waxaa fiican musabixii inuu u sheego dadka xaqiiqadu waxay tahay horta dad luga ayaa ma jiraanoo dee hadduu isagu qarinayay haddaanu arkaynba dadku way arkayaan oo dadka mar dambe codadkooda laga siisan maayo digiya dambas oo taasi dadka waa u caddahay isaguna waxa weeye intay goorigoor tahay inaanu sida gorayada intuu ciidda madaxa gashado dabeedna aanu isodhannin sida aanad waxba u arkayn baan lagu arkayn ee uu xaqiiqada hor yimaado dee waa kaa isagoo guddoomiye xisbiga ah ay wasiirre intay u yeedhaan meel soo fadhiisay aanay ku odhanayaan waad eedaysan tahay oo waa khilaaf baa jiro oo waa layshaystaayo waxaan kaasa waana karaamadii xisbiga waa qofkii ugu sarreeyey
aad iyo aad baad u mahadsan tahay mujaahid boobe yuusuf ducaale arrinta kalean doon inaan ku weydiiya waxay tahay waxa waayadan soo dambe iska soo dabadhacayay arrinta ah in ay dhici karto in madaxweynaha amba xukuumadda haata talada hayso loo sameeyo muddo kordhin arrintaasoo madaxweynuhuna uu hore u ballan qaaday inaanan wendey amba maalin quraata aan loogu darahayn ifafaalaha adiga kuu muuqda mujaahid ahaan maxaa idhahda adigoo si dhowna ula socda siyaasadda dalka maxaa ay tahay waxa weeye madaxweynuhu hadalka rasmiga aynu ka haynaa waa kii uu january saddexiyo tobankii akhriyey labadii kun iyo saddexiyo tobankii ee uu yidhi waxaan ka mid ahaa dadkii kasoo dad ka soo horjeesta hogaamiyaasha ka soo horjeesta muddo kordhinta wax iska kay bedelena ma jiraan halkii baana taaganaya horta nina afkiisa lagama xaarsiiya halkaasaynu ku haynayna madaxweynaha ilaa inta uu war kale inoola imanayo laa shak dhaqdhaqaaqyo way jiraan kuwan ku qadhaabta ee ku adeegta awoodaha xukuumadda ee arkay inay meel faashila taagan yihiin dadka khudbaddii madaxweynaha ee labada kun iyo afariyo tobanka qori kari waaye dadka xeerarkan xisbiga ixtiraami kari waaye ayaa ay doonayeen inay lagu yidhaahdaan waxyaabo maadi oo khayralcaadi ayaanu qabanaynaa marka kow waa inaynu isaga ka sugnaa inuu si rasmiga ugu dhawaaqo inuu muddo kordhin doonayo ama uu danaynayo taa kama hayno innaga xilkayna saaran waxa weeye inaynu dadka ku baraarujinno inaan loo joogin muddo kordhin dastuurkuna ma tilmaamayo wuxuu leeyahay xaalad nabadgeliya darro hadday timaado awood bay u leeyihiin qolada guurtidu haddaanay taasi jirin wax meesha yaalla ma aha madaxweyne markii uu xilka qabtay labadii kun iyo tobankiina wuu ogaa inay doorasho dhacay shan sannadood kadib mas-uuliyadduna isaga saarneed inuu ka diyaargaroobana way ahayd cid allayaale cid usii daynaysaana ma jirto dadkuna raalli kama aha aad iyo aad baad mahadsan tahay gudoomiye mujaahid su-aasha kalean doonaya inaan ku weydiiyay waxay tahay haatan sida ay tahay xaaladda dalku waad la socotaa ammaan ahaan maxaa idhahdaa guud ahaanba wacyiga jira maxaad u soo jeedinaysaa bulshada guud ahaantiis waxaa loo soo jeedinayaa dadku inay nabadoodana hantaan dadku inay ku dadaalaan sidii inagoo dhan aynu waxu wada qabsan lahayn si dowladda wax loola qaban laha xukuumadda wax loola qaban laha xukuumaddu waa inay ku qasbanaataa inay dadka dhagaysato oo ay dhoofto xuquuqda muwaadinku leeyahay xaqa xorriyatulqowlka waxaa weeye madaxweynuhu dadku xil bay u dhiibtaan isagu xaqdhowr buu ka mudan yahay dadku waa in xaqdhowraan isaguna waa in dadka xaqdhowra halkan ilaahay marka laga yimaadana awoodda ugu sarraysa waddankan taalla waa ta dadka dadkunbaa madaxweyne magacaabi kara dadkunbaa xilka qaadi kara haddaanay geeri ama xanuun ku iman sidaa daraaddeed waa in dadka la dhegaystaa dadka ma aha in awooddii ay u dhiibeen in lagu danaysta ma aha oo ay ku danaystaan welibana qaar aanay dooran oonay xilna u dhiibin oo meela ka yimaadeen aan la garanayn sidaas daraaddeed nabadgelyada ha la wada ilaashado deganaansha ha la ilaaliyo dastuurna ha lagu wada dhaqmo xeeranna ha lagu wada dhaqmo hana la iska ilaaliyo in lagu xadgudbo ama waxaan jirin in hadba dadka loola yimaado aad iyo aad baad mahadsan tahay mujaahid boobe yuusuf ducaale ahna qoraa iyo mufakir bulshada si dhow ula socda waad mahadsantahay